أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن بسم الله الرحمن الرحيم وأربعة سقالي لباتن كرمضان كن أفر بقول أفرتن يتدوب هجريغا qodobadaan idinkugu hayna warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus adinkana aad ku maqli doontaan hadduu alla idmana waxaa ka mid a dagaalka bariga dhexe ayaa galay maalintii sagaal iyo tobanaad iyadoona xalay laisku adeegsaday gantaallo culus howlgalle khasaa'ir lagu gaarsiiyey cadowga allaah ayaa ka kala dhacay wilaayaadka gado iyo shabeellada dhexe kooxda ridada soomaaliya ayaa xayiraad ku soo rogtay diyaaradihii rakaabka ee ka degi jiray garoonka magaalada baydhabo kadib khilaaf soo kala dhexgalay maamulka gaala raaca koonfur galbeed iyo kooxda ridada soomaaliya wilaayada islaamiga ee mudug ayaa xaflad maamuusa u samaysay majmuucadii wilaayada ku matalaysay tartankii ramadaanka idaacadda islaamiga andalus guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaano ka kala tirsan wilaayaadka shabeellada dhexe gado iyo baay أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran dagaalka bariga dhexe ayaa galay maalintii sagaal iyo tobanaad iyadoona xalay laisku adeegsaday gantaallo culus haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa si gaara ula socday goordhown aan wax ka weydiina walaalkeen nuur cali warsame abuushayba nuur maxaa ka soo cusboonaaday bariga dhexe aad baad u mahadsan tahay walaalka xasan cabdiraxmaan abu xasaan bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dagaalka tooska ah ee u dhexeeya maraykanka iyo yuhuudda oo dhan ah iyo dhanka kale oo iiraan ah waxa uu galay maalintii sagaaliyo tobanaad iyadoo uu sii kordhayo khasaaraha uu ka soo gaarayo sahaynada iyo maraykanka laba qof ayaa la dilay kuwo kalena waa la dhaawacay kadib weeraro gantaallo ah oo lagu beegsaday magaalada ramadgan oo ku taalla koonfurta talaabiib sida ay sheegeen kooxaha gurmadka deg dega ah ee sahaynada dhacdadan waxay muujinaysaa in dagaalka uu sii ballaaranayo iyadoo labada dhinacna ay isweydaarsanayaan weeraro culculus taasoo keentay cabsi laga qabo xaaladdu inay isu beddesho dagaal ballaaran oo gobolka oo dhan saameeya hay-adda difaaca yuhuudda waxay sheegtay in la bixiyey digniino hore kadib markii la arkay weeraro gantaallo ah oo ka yimid dhanka iiraan kaasoo lagu beegsaday bartamaha dhulka ay yuhuudda xoogga ku haysato iyo nawaaxiga magaalada qudus askarta sahaynada ayaa iyaguna waxay sheegeen inay ka shaqaynayaan sidii ay u qaban lahaayeen islamarkaana u burburin lahaayeen gantaalada kaga imaanaya dhanka iiraan ee ku wajahan deegaanada ay xoogga ku haystaan sidoo kale dhanka kuweyt waxaa wararka ka imaanaya ay sheegayaan in ciidanka ilaalada nidaamka daaqoodka kuweyt uu ku dhawaaqay in ay soo rideen ilaa iyo toddoba diyaaradood oo nooca isqarxiya ah islamarkaana ku wajahnaa bartilmaamidyo gaar ah janaalka labaiyo tobnaad ee sahaynadana waxa uu sheegay in nidaamyada difaaca cirka ee yuhuuddu ay qabteen gantaala ka yimid iiraan kaasoo lagu beegsan rabay dhanka koonfureed ee dhulka sahaynadu ay xoogga ku haystaan sidoo kale yuhuuddu waxa ay duqeyn culus ay ku hayaan magaalada bayruud ee caasimadda dalka lubnaan askarta sahaynadana waxay amar ku bixiyeen in dadka degan dhisme ku yaala xaafadda albashuura ee magaalada bayruud ay si degdeg ah uga baxaan arrintani waxay timid iyadoo saacadihii lasoo dhaafay ay yuhuuddu bixisay amaro badan oo daadgurayn ah oo ka dhacay magaalada sayida iyo guud ahaan koonfurta lubnaan sidoo kale waxaa la sheegay in laba duqeyn oo cirka ah lagu beegsaday saddex guri oo ku yaala caasimadda dalka lubnaan saqdii dhexe ee xalay walow khasaaraha ka dhashay duqeyntaasi aan weli la shaacin sidoo kale nidaamka shiicada iiraan ayaa waxay bilaabeen mawjado cusub oo gantaallo ah oo ku wajahan sahaynada telefishinka dowladda iiraan waxa uu ku dhawaaqay in mawjado cusub oo weeraro ah ay la beegsadeen dhulka yuhuudda ay xoogga ku haysato kuwaasoo khasaar badan uu ka dhashay ilaalada kacaanka iiraan sidoo kale waxay sheegeen in boqol goobood oo militari oo amni ah oo ku yaala gudaha dhulka yuhuudda ay haysato ay gantaallo ku beegsadeen wari ay soo saareen ayay ku tilmaameen inay ku garaaceen ilaa iyo boqol gantaal bartilmaamadyo muhiim ah oo gudaha dhulkaas haynada xooga ay ku haysato ka mid ah taalada ay iiraaniyiintu isticmaaleen ayaa waxaa lagu magacaabaa khurashamaris for iiraaniyiintu waxay intaasi ku dareen in arrintani ay tahay mid ay jawaab kaga bixinayaan dilkii cali laarajani oo ahaa xogayaha golaha ammaanka qaranka iiraan markii la dilay cali laarajani taliyaha ciidanka iiraan amiir haatami ayaa ku hanjabay inuu bilaabi doono aargoosi kama dambays ah kadib dilka taliyihii amniga cali laarajani oo lagu dilay weerar cirka ah oo saahinadu ay qaaday wuxuu yidhi wakhtiga iyo goobta ku habboon jawaab go-an oo cabsigelina islamarkaana laga shallaayi doono ayaan siin doonaa buu yidhi maraykanka dembiga galay iyo nidaamka sahyuuniga dhiigga u ooman wuxuu hadalkiisa intaasi ku daray sarkaalkani in dhimashada laarajani ay ka shallaayi doonaan yuhuudda ilaalada iiraan oo ka madax bannaan ciidanka caadiga ah ayaa sheegay inay horay u bilaabeen gantaalo ay ku garaacayaan bartamaha dhulka yuhuuddu ay xoogga ku haysato maliishaadka lagu magacaabo xisbullahna waxay ku dhawaaqeen inay weeraro ka geysteen deegaano dhaca xuduudda u dhexaysa dhulka yuhuuddu ay xoogga ku haysato iyo lubnaan maliishaadkani waxay sheegeen inay beegsadeen goobo ay ku sugnaayeen askarta sahaynada taasoo ku taalla deegaanka lagu magacaabo naqma al qadima oo ah gudaha deegaanada al ardiyaase oo ku dhow xadka koonfureed ee lubnaan war-saxaafdeed kooban oo ay soo saareen ayay intaasi ugu dareen in gantaalo ay ku garaaceen goob ay ku sugnaayeen askarta sahaynada ee ku yaala buurta al khazan ee tuulada xadka ah ee al ardiyaas sidoo kale maleeshiyaad hubaysan oo ciraaqiyiin ah ayaa sheegay in weeraro ay ka fuliyeen saldhigyada maraykanka ee gudaha dalkaasi ciraaq maleeshiyaadkan ayaa waxay ku dhawaaqeen inay fuliyeen boqol iyo toban weerar oo lagu beegsaday saldhigyo maraykan ah kuwaasoo ka dhacay gudaha ciraaq iyo meelaha ka baxsan dalka muddo shan iyo toban maalmood gudahood xasanow sidoo kale hay-adda caalamiga ah ee tamarta iyo nucleerka ayaa goordhow ku dhawaaqday inay heshay war rasmi ah oo ka yimid maamulka iiraan kaasoo sheegaya in goobta saldhigga tamarta nucleerka ee bushayr lagu dhuftay gantaal fiidnimadii talaadada tani ayaa waxaa lagu tilmaamay dhacdo khatar ah oo kusoo beegantay iyadoo dagaalada militari ee isdabajooga ah ay ka socdaan gobolka hay-addan waxay sheegtay in iiraan ay ku wargelisay weerar ka dhacay agagaarka saldhigga ku yaala xeebaha gacanka carabta balse aan la bixin faahfaahin deg deg ah oo ku saabsan khasaaraha dhabta ah ama inuu dhacay daadad shuca ah hay-addan ayaa ku baaqday in dhammaan dhinacyada ku lugta leh colaadda ay muujiyaan xakamayn buuxda waxayna carabka ku adkeeyeen in la ilaaliyo xarumaha nucleerka dagaalada si looga hortago khatar shil nucleer ah saldhigga busher ee korontada nucleerka wuxuu ku yaalaa magaalada busher ee xeebta waqooyi ee gacanka waana xarunta nucleerka ugu horeysa ee iiraan islamarkaana ah mashruuca nucleerka ugu muddada dheer taariikhda casriga ah sida la tilmaamay sidoo kale waa saldhigga ugu horeeya ee tamarta nucleerka laga dhiso bariga dhexe inkastoo gobolka uu horey u lahaa xarumo cilmi baaris nucleer ah oo laga sameeyey iiraan ciraaq suuriya iyo dhulka sahaynada xoogga ku haysato aad buu u mahadsan yahay abuushayba howlgalle khasaa'ir lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka kala dhacay wilaayaadka gado iyo shabeellada dhexe ciidamada mujaahidiintu waxay weerar qaraxa ku qaadeen guriga magaalada garbaharey uu ka degan yahay wasiirka ganacsiga iyo beeraha jubbaland waxaana jira khasaare soo gaaray maleeshiyaadkii ku sugnaa gurigaas sidoo kale mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku lugeynaya gudaha magaalada beledxaaw waxaana ku dhaawacmay qaraxaasi hal askarioo murtada dhanka kale wilaayada shabeellada dhexe ciidamada mujaahidiintu waxay xalay weerar toosa ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta afrikaanta ee deegaanka buurane waxaana jira khasaa'ir soo gaaray ciidamada kufaarta burundi kooxda ridada soomaaliya ayaa xayiraad kusoo rogtay diyaaradihii rakaabka ee ka degi jiray garoonka magaalada baydhabo kadib khilaaf soo kala dhexgalay maamulka gaala raaca koonfur galbeed iyo kooxda ridada soomaaliya sida warbixintan uu ku hayay cabdiqani maxamed sida laga soo xigtay shirkadaha diyaaradaha rakaabka ee ka howlgala magaalooyinka muqdisho iyo baydhabo kooxda ridada ee xasan gurguurta ayaa shalay garoonka muqdisho ka celisay diyaaradihii u duuli jiray magaalada baydhabo tallaabadan ay qaaday kooxda ridada ayaa timid kadib markii khilaaf xoogan uu soo kala dhexgalay lafta gareen oo ah madaxa maamulka ridada koonfur galbeed iyo xasan gurguurte in ka badan boqol ruux oo shacab ah oo doonayay inay gaaraan magaalada baydhabo ayaa shalay ku xayirmay garoonka muqdisho kadib markii kooxda ridadu ay ku amartay shirkadaha diyaaradaha rakaabka ah inaysan tegin magaalada baydhabo kooxda riddadu waxay xayraadan kaga dan leedahay inay hakiso xubno siyaasiyiin iyo xildhibaano ah oo taageersan lafta gareen oo doonayay inay tagaan magaalada baydhabo si ay halkaasi abaabul ugu sameeyaan maamulka riddada ee koonfur galbeed ayaa ku dhawaaqay inay xiriir ku jireen kooxda riddada kadib markii kooxda riddada lagu eedeeyey inay faragelin ku samaysay maamulkaasi waa kan afhayeen u hadlay maamulka riddada koonfur galbeed oo arrimahaasi ka hadlaya dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo ka mid ah dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliyeed waxay si buuxda maanta u caddaynaysaa in dowladda federaalka soomaaliyeed wada shaqayntii ay lahaayeen si toos ay u gooysay ayadoo laga sababaynaayo fargelinta qaawan ee dowladda federaalka soomaaliyeed ay ku soo qaaday dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya taasoo ay ka mid tahay abaabul ciidan oo lagu abaabulay degmooyinka koonfur galbeed soomaaliya si loo wiiqo wadajirka iyo midnimada dadka reer koonfur galbeed soomaaliya maamulka riddada koonfur galbeed ayaa hadda u muuqda inuu ka baxay isbahaysiga xasan gurguurte isagoo u xoobsiibtay dhinaca mucaaradka haddana doonaya inuu ku biro safka mucaaradka ah oo ay horey ugu jireen puntland iyo jubbaland mahadsanid cabdi qane wilaayada islaamiga ee mudug ayaa xaflad maamuusa u sameysay majmuucadii wilaayada ku matalaysay tartankii ramadaanka idaacadda islaamiga andalus marwaan maxamed ayaa warbixintan inoo haya salaam ayaa marka ugu horeyso su-aalihii qaymaha badnaay suxuufiyiintii sardiyoonka seexaanaan salaamaya
wuxuu ahaa kun laafur wadareed ah oo soo dhoweynayo maamuus lagu sameeyey tartamayaashii wilaayada islaamiga ah ee mudug ku matalayay tartan aqooneedka idaacadda islaamiga ah ee andalus ee dhowaan soo dhammaaday wuxuuna kulankaasi ka dhacay howl ku yaala degmada jowle ee wilaayada muduga tartan aqooneedka andalus ee bisha barakeysan ee ramadaan ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri majmuucadii ku matalaysay wilaayada mudug ayaa gashay kaalinta labaad kadib juhdi iyo dadaal dheer oo ay la yimaadeen munaasabadii lagu maamuusayey waxaa goobjoog ahaa noqobada wilaayada islaamiga ah ee muduga kuwaasoo si isku mid ah u bogaadiyey majmuucadii wilaayada mudug ku matalaysay tartan aqooneedka sanadkan ee andalusa annagoo joogna gobolka mudug ayaan maaragtayey waxaan buurinaynaa nooga qayb gashay tartankaas guusha ay soo hooyeen ee ay ka galeen kaalinta labaad tartankaas waxaan leenahay ilaahay maaragtayey idinka siiyo abaal iyo maaragtayey ajar fara badan marka koowaad waxaan rabaa inaan u mahad celiyo idaacatul andalus iyo guddigii daadihinayey tartan aqooneedka culama awdiinkii iyo idaacaddaba waxaan leeyahay jasaakum allahu khayran wajasaa axsan ileyk waxaan rabaa leejnada walaayada mudug uga qayb gashay tartanka inaan meeshaan uga mahad celiyo oon uga hambaliyeeyo oon u tahnidayeeyo aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay guusha kaalinta labaad ay ka gaareen tartanka ay ka soo qayb galeen waxaana leeyahay sanadka sanadkiisa ilaahay hanagu gaarsiiyo futuuxaad iyo khayr annagoo dhul badan oo islaamka hadda ka maqan gacanta ku dhignay iyo tartankii aan ka qayb galno ilaahayna waxaan ka rajaynaa kaalinta koowaad inuu gacanta noo soo geliyo walaayadu oo ugu horeeyo amiirka waxaan leenahay iskudaygii aada nagu matalayseen oo aada samayseen waa ku mahadsantihiin bacdil markaan amiirkeenna sheekh xasan abuu xamse ee gobolka mudug u mahad celinno oo lajnadii uu noo magacaabay ay guul noo keentay lajnadii ayaan rabaa inaan u duceeyo anugu alle subxaana wa tacaala waxaan ilaahay u weydiinaynaa lajnadaas carabkooda iyo jirkooda ilaha inuu naartii ka xoreeyo waa naga farxiseena alle subxaana wa tacala ha idinka farxiyo waad noo dadaasheena alle subxaana wa tacala ha idiin dadaalo walaalaheenna ama wiilasheenna ama walaayadeenna ku tala gashay inay tartanka ka qayb gasho kow iyo tobanka walaayo ee gobolkan mudug ay rag u dirsatay ee kaalinta labaad keenay maashaa allahu yaan leeyahay maashaa allah ilaahay ha idin barakeeyo ilaahay ha idin xiftiyo ilaahay ha idin siyaadiyo tartankan tartankiisa kalena ilaahay lambarkow kaalinta koowaad ilaahay haydin gacan geliyo walaalaheenna kalena sidoo kalean u ducaynaynaa oo diinta islaamka ku tartamay intaasi kadib waxaa madasha ka hadlay sheekh xasan abuuxamse waaliga wilaayada islaamiga ah ee muduga isagoo ka hadlay tartan aqooneedka andalus iyo faa'iidada weyn ee uu ximbaarsanaa kadibna u mahadnaqay ladinadii tartanka runtii waxay ahayd meesha waxaa ka socday cilmi sharciya oo runtii aad u guda weyn oo la dhihi karo waxaa laga diyaari karaa kutub waaweyna laga diyaari karaa marka dhammaan waxaan dhihi karnaa waa laga faa'iidey waxaan leenaha marka jasaakum allahu khayran baarak allah fiikum ilaahay miisaanka xasanaadka aynan saar juudiga aada bixiseen sidaasoo kale ayagana waan u mahad celinaynaa makaatibtii maktabu dacwa iyo maktabu tarbiya wa tacliin iyo ma garanaysaa raggii wariyaasha ahaa ee noo daadihinayey tartanka noo daadahinayey runtii waxaa door ku lahaa rag culummo ah oo rabbaaniyiin ah yaa ayaguna door ku lahaa dhammaantood marka waxaan leenahay jasaakum allah khayran baarak allah fiikum sidaasoo kale ayagana amniga rag baa ma arkaysaa gidaar u ahaa oo xaraasiynaya meel kastaba raggaa marka waxaan leenahay jasaakum allahu khayran wakhtigiinna aad bixiseen ilaahay miisaanka xasanaadka iniin saaro shuhaadadiinna allah aqbalo dhaawiciinna allah bogsiiyo inta noolna cisi iyo sharaf ku noolaada jasaakum allahu khayran raggaas runtii faqri culusay ku aadan yihiin waxay mudan yihiin in loo duceeyo mar walibana la garab istaago jasaakum allah khayran majmuucadii matalaysay wilaayada mudug ayaa muujisay karti dulqaad iyo dadaal ballaaran oo ay la timid tartan aqooneedka idaacadda islaamiga ah ee andalusa kaas oo ay ka qayb galeen kow iyo toban majmuuco oo ka kala socday kow iyo toban wilaayo oo kala duwan inkastoo tartanku ahaa mid aad u adag oo ay ku loolamayeen majmuucaadka haddana majmuucadii mudug waxay ku guulaysatay inay gaarto kaalinta labaad taasoo ah guul ka tarjumaysa juhdi isku duubni iyo diyaargarow heersara ah mahadsanid marwan guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaano ka kala tirsan wilaayaadka shabeellada dhexe gada iyo baay aan ku horumarna wilaayada shabeellada dhexe iyo faysal mahad soomaali in ka badan laba boqol iyo siddeetan iyo shan qoys oo muslimiin ah ayaa si kala duwan uga faa'iidaystay howlo gurmad raashin qaybin ah oo saacadihii la soo dhaafay siyaabo kala duwan uga dhacay degmooyinka jowhar balcad iyo gamboole oo ka wada tirsan wilaayada shabeellada dhexe guddiga gurmadka abaaraha wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe ayaa sagaashan iyo shan qoys oo muslimiin ah gurmad raashin qaybina ugu sameeyey degmada balcad si gaar ah deegaanada yaaqle iyo basro waa kuwan qaar ka mid ah qoysaskii gurmadka ka faa'iidaystay oo andalus la hadlay
buulo waxaa la siiyey walaayada daad inuu talo gasho oo masaakiinta la siiyey bariid bur sokor saliir caday baana la siiyey xaab ismaan arkiyo ruux bariis eh ruux bur eh ruux sonkor eh saddexda saliid haa ibraahim madnoor deegaanka danag baalo waay mujaahiliintana haa eh rubac bariis rubac bur rubac sokor saddexla saliid eh ina sheeg mahadsalin walaalasheega kheyr allah sii ilaahay barakaayo waxaa danag baalow ka dhacday deegaanka beesha hildhibi anoo ah nabadoonka beesha hildhibi danag baalow maanta waxaa ka dhacday dadka masaakiin eh oo jirkada aan shidin karin in raashin lagu qaybiyey ee xarakada mujaahidiin ee u qaybisay oo abaarta aad ugu badatay xarakada waxaa u rajeehaynaa dadaalka ee suubisay masaakiinta ee maanta ee taakulada u fadisay ee u qaybisay bariis sokor saliid bur ee u qaybisay maanta maxeelaa kuna caabsadeen wayna ku dhargeen oo asalba waxba ma haysanin xarakada mujaahidiin anoo nabadoonka beesha hildhibey waxa uu alleehe in ay dadaalka ay sii wadaan intaa maanta lasii intooda in kasii badan oo dhibaataysan oo intaa maanta waxa qaata ishka dayoyso aad jirto oo tacbaan ah ilaahay wax kheyr laalaa nagu soo dhiibo dadaalkaasoo suubiyaano sidoo kale soddon qoys oo muslimiin ah oo ku nool degmada jowhar ayaa iyaguna maanta gurmadkaas sidoo kale ka faa'iidaystay bismillaahi raxmaani raxiim cali axmed cali oo jooga duleedka xawaaley waxay maanta walaayada islaamkana siisay wax anfura aan ku anfurno bariis iyo bur iyo saliid iyo sokor waanana soo gaareen inshaa allahu tacaalaa islaamka gacantiisa kor allah ka dhigo cadowgana allah idinka jibiyo dhammaantayna roobna allahna siiyo abaarta allah naga soo begaabiyo bismillahi raxmaani raxiim anigu ah magaceyga ismaaciil xuseen cali oo joogo duleedka adiga xawaadley alxamdulilah adiga walaayada islaamka oona soo gaarsiisay beriga adiga wax anfur ah bur iyo bariis iyo sokor iyo saliid waa ugu mahad celin waana ugu mahad celin adiga gaalada al anaga jibiya roobna al ana siiyo wabilaahi towfiiq anigoo ah muuse miti xasan maanta waxaan qaadanay bur saliid sokor waxaan alxamdulilah ku mahdiyeynaa walaayada islaamka ayaa noo keentay anankoo guryahasha naga gubtay dhibaataysan allana la siiyey alxamdulilah roobna ilaah anoo keeno guulna ilaaha siiyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo ah axmedey mahad cabdi joogana duleedka magaalada xawaadley alxamdulilah walaayada islaamka waxayna soo geersiisay raashiin iskugu jiro sokor saliid bur iyo bariis kheyr allaha siyaan leenahay allaha ka jiseeyo waa ka gadoonnay waxay ka khayr badan tahay inta yaroo haddana la siiyey aninkoo barwaaqo qabno nala siiya intaas iyo in ka badan nala siiya waxaa nooga khayr badan inta haddana la siiyey dhibaatan qabnaa dadku qax weeye duurahan wada fidhinaa geedaha hoostooda la wada fidhiyaa khayr allaha siiye gargaarkaasaa nala soo geersiiyey waa u dacaynaynaa islaamka kor allaha ka dhigo kor allaha ka dhigo kutubka ilaahay kor allaha u qaado maxamuud cabdi makaraan ee walaayada islaamka waxaana siisay baandan oo qaybisi waqtigii loo baahnaa ay tahay dhinaca kale in ka badan boqol iyo lixdan qoys oo ka kala socday degmooyinka mahadaay iyo gamboole ayaa gurmad raashin qaybin ah loogu sameeyey deegaanka daarusalaam ee wilaayada shabeellada dhexe waa kuwan qaar ka mid ah dadkii gurmadkaasi ka faa'iidaystay ee ka kala yimid mahadaay iyo gamboole maxamuud qaasi nuura liiraha oo ka tirsan degmada gamboole waxaan ka imaaday damal waxaan ka tirsanahay degmada gamboole gaar ahaan degmada damalaan deganahay waxaa lii siiyey kiish bure kiish bariise kiish sokore laba saddex loo saliid eh walaayada islaamiga isiisi diga abaaraha isiiyey ay igu soo dhoweey walaayada kor allah u qaado gaalada allah jibiyo gaalada allah jibiyo cabdulla cusmaan xuseen waxaan ka imidii degmada gamboole damal daharsalaan waxaa lii siiyey kiish bariis ah kiish bur ah saddex la sariid ah intaasaa lii siiyey waxaa lii siiyey haba bur ah haba bariis ah kiish bur ah ruuc sokor ah caag saddex laba caag oo saddex oo saliid ah aadamo dhowra xabisha baa lii dhahaa waxaan ka imaaday tuulada damal waxaa lii siiyey haaf bur eh haaf bariis eh haaf sokor ama saddex loo saliid eh waxaan ugu mahad celinaa in ilaahay guul siiyo gacantii koreys gacantooda la iska dhigo ilaahay taam noogu dhigo toddobaadyadii la soo dhaafay guddiga gurmadka abaaraha wilaayada shabeellada dhexe ayaa sii laba jibaaray howlaha samafalka ah ee dadka muslimiinta loogu gurmanayo dadaaladan samafal ayaa muujinaya muhiimadda ay leedahay isgarabtaagga bulshada iyo taakulaynta dadka tabaalaysan gaar ahaan xilliyada ay jiraan daruufaha adag sida abaarta iminka taalla oo kale dhanka wilaayada gadana warbixin middan la mida waxaa inoo faahfaahinaya casaam carafaat
xilli ay ka jirta bartamaha iyo koonfurta dalka soomaaliya abaar baahsan oo saamaysay dadka iyo duunyada ayaa waxaa si dardar looga socda degmooyinkay deegaanada walaayada islaamiga gado gurmadyo kala duwan wado guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo iskugu jira biyadhaamin iyo raashin qaybin iyadoona gurmad raashin qaybina la gaarsiiyey deegaanka laanqurac oo ah deegaan hoostaga degmada baled xaawo ee walaayada islaamiga ee gado qaar ka mid a guddiga gurmadka abaaraha ee walaayada islaamiga gado oo uu ka mid yahay uwaas xasan ayaa la dardaarmay dadka la gaarsiiyey gurmadka raashin qaybinta ah ikhwaani aragu haytan macnaha xaaladda una teegana xaaladda macnaha geedka macnaha dalka ama dadka ama xoolihii leeyin aragu haytan abaaranii habsati abaartaha damay wahaa masukooyin may buu ahaa wala una kasbanay oo macnaha gacmooyinka lakooyniyo mayliin baahanyaa awalan in ilaahay subxaanahu wa tacaala annagana dadka muslimiinta marka mar walba mayliin ku baahanyaa sacad kasta iyo wakhti kasta in ilaahay subxaanahu wa taala annagadan ilaahay jee annagadan geeka may manaha surugnaa ama teegagnaa meelin la erhow mana laanqurac ama laan abag marka runtii meelaso manaha degmada manaha oo hooselaasa beledhaw aanoo ayna manaha guddiga abaaraha gurmadka xarakatu shabaab almujaahidiin gaar ahaan walaayada islaamiga gedo geeka may raashinka qiibanay ama sakabiinay meelin la erow manaa laanqura dad oo manaha masaakin eh oo qoysas badan eh yaa ku faa'iidaysay raashinkaas jasaahum allahu khayr qaar ka mid dadka deegaanka ayaa la hadlay idaacadda islaamiga andalus iyagoona ka warbixiyey raashinka la siiyey iyo gurmadka la soo gaarsiiyey bismilah alxamdulilah rabialcaalamiin beesha laanqurac layidhahdaan ku noolahay waxaana la siiyey raashin xarakada almujaahidiin baa na siisay raashin ka kooban bur iyo bariisii salidii sokor ka mid ah baa nagala siiyey marka waxaan u baryaynaa ilaahay waxaan u baryaynaa xarakada muslimiinta inuu ilaahay kor ka dhigo inuu ilaahay kor ka dhigo intaas baan ilahay ka baryayna assalamu alaykum warahmatullahi
maxamed cabdiraxmaan laanqurac saddex afoo binta bariis iyo mid baro iyo mid sokor ah ilaahay inuu jannada geliyo nabadgeliyana uu ilaahay siiyo abaarta ilahay naga bixi roob deg deg allahna siiyo anigoo jooga laanqurac walaalaha maanta isiiyeen raashin oo saddex haaf laba saddexle oo saliid ah waxaan ugu hambaliyeynayaa walaalahaas isiiye inuu cadowgooda alla jebiyo baahida annagan haysan allah ayaa dabooli kara cid kale ma dabooli karta inkastoo aan nahay bini'aadam ilaahay waxaan ku baryaynaa roob deg deg oo ummaddiisa deeqo inuu siiyo gacan baahan ilaahay ma ogi aadanama ka baxaya ilaahay ha naga bixiy baahida aan qabno islaamkana cadowga allaha ka dulqaado meel walba uu joogaba saare shukri laanqurac saddex haaf oo bur iyo bariis iyo sokor iyo saliid allah barakeeya janna firdowsana allah geliya gurmadkan iskugu jira raashin qaybinta iyo biiyadhaaminta ee huwada guddiga gurmadka abaaraha wilaayadda islaamiga ee gedo ayaa qayb ka ah gurmadka lagu gurmanaya dadka muslimiinta ay saamaysay abaarta baahsan ee ka jirta bartamaha iyo koonfurta dalka soomaaliya sidoo kale guddiga gurmadka abaaraha ayaa gurmad gaarsiiyey deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ee baay bashiir muxidiin aba oo imanaya warbixintan inoo faahfaahinaya iyadoo qayb ka ah howlaha guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu ka wado wilayaadka islaamiga dalka ee loogu gurmanayo dadka ay abaaruhu saameeyeen ayaa dhinaca kale guddiga qaybtiisa wilaayada islaamiga ee baay maalmihii lasoo dhaafay waxa uu deeq raashiina gaarsiinayey in ka badan shan boqol oo qoys oo ka mid ah bulshada ku dhaqan degmooyin iyo deegaana ka tirsan wilaayadaasi raashin qaybintan waxaa si gaara loogu sameeyey dadka ay abaaruhu saameeyeen oo xaaladaha adag ee ku haysato deegaana ka tirsan wilaayada baay guddiga ayaa raashin qaybin waxa uu ka sameeyey deegaanka kurtun ee hoosaga degmada bardaale halkaasoo ay ka faa'iidaysan boqol iyo labaatan qoys deegaanka barbaare oo ka tirsan degmada qansax dheere waxa iyana raashin qaybin loogu sameeyey boqol iyo afartan qoys magaalada baydhabo maqarkeeda deegaanka iidaale waxaa raashin qaybin loogu sameeyey in ka badan laba boqol oo qoys gebagabadiina waxaa degmada buulafulla ee xarunta wilaayada islaamigaha ee baay iyana raashin qaybin loogu sameeyey boqol iyo toddobaatan qoys oo ka mid ah dadka ay abaaruhu saameyn ee ku dhaqan degmada buulafulay iyo deegaanada hoosaga sheekh maxamuud iidaale oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga dalka qaybna ka ahaa culimmadii ka qaybgashay halkay ka dhicaysa raashin qaybinta ayaa kelimaad dardaarna u jeediyey dadka muslimiinta marka ma aynis dardaarmeen in toobashaan ilaahin naganaqan oo ilaahin ka naganeen ilaahay dhibaato mana bedelo in allah laa yuqayiru maa biqoomin xataa yuqayiru maa bianfusihim tan ilaahay liigo ilaahay dadka hadday nicmo ka sugnaado nicmadaan maaba ku bedelow ilaa ay ku bedeleen nicmadii cisyaanku ku bedeleen haddii dhibaato ka hayto dhibaatadaas ilaahay makuu bedelow ilaa ada macsiya adgalli aad ku bato ilaahayda naga tumaaye marka ma israana magal iyo balaan rijaalan wa nisaa'an ilaahayna inaga namyaala geegda kun baahanaayeen beledi baadiyela ka baahanaay ummaduna ilaahay daa koro bani aadam daa koro allihii abuur leyna daaga bani aadam waa nasiiman oo mintaraan suldaan maxamed macalin xuseen iyo suldaan cabdiwaaxid macalin xasan oo labaduba ka mid ah salaadiinta wilaayaadka islaamiga qaybna ka ah xubnaha guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dhankooda soo bandhigay qaabka u socdo howlaha waxbixinta iyagoo dadka muslimiinta talooyin gaara u jeediyey ilaahay aan mahadnagaan walbada usun mahadnagaan tan lamaad mayan mahadnaqaane xarakatu shabaab almujaahidiin yaa mahadnagaan barnaamijkan ha ku shaqayti guddiga gurmadka abaaraha khaasatan umahadnagaan yoo wal hageysiiyeen deegaanka degmadan baydhabo khaasatan maqaarka idaale maykalean umahadnaqaane dadkii hoolun war ku jeysday dhammaantiya umahadnaqaan alkataayimaa umahadnaqaane andalus oo barnaamijkan war wiin ku jeysadeen ilaahay ha barakaay walaalayaal wamaysan lanaa ilaahay bakamaasan walaan ilaahay jihadiisa kukoyan ilaahay asan sii bacdallaahi xarakadahaasiin ka targallay
bani aadamay la uudii koro ilaahagii awuri la uudii kor mana ilaahay marka may buha arda angnaganan marka ilaahay megangalnan tansuu bileewa waqaala rabbukum udcuni hortee astajib lakum marka ilaahay tuugnan hob ilaahay subhaana wa tacaala unuubu tuugna usuuban le markan sin ajiibe hamiigee ilaahay la tuugahay marka walaadadan ajiibu waysni marka cillad ajarta mana cilladii ajarta cilladaas markan isa sahnan isa sahnan insha allahu tacaala waa kuwan qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan deegaanada barbaare kurtun iidaale iyo degmada buulafulay oo ka waramaya raashin qaybinta loo sameeyey sida ay ugu baahnaayeen qaadir maxamed aadan waa deegaanka burgoodaan ka imaaday degmada buulafulay bal maanta maxaa meeshaan ka dhacay maxaa lagu sii bur iyo bariis iyo sokor iyo saliida nala sii ilaahay baa mahadala ilaahay ajar iyo xasanaadha ka sii aadaa loo dhib qabay waa nugu taagneed waa ugu baahnay bismillahi rahmaan rahiim horta ani ahaan waa iga fujiyam inta soo dhiibtin ilaahay jin fardowsa ka waraabiyo anna oo adeeb adowla eraa reer deegaanka degmada berdaala dadka ka tirsan ahaa shacabka meelo degan ahaa geedka may aragahayna faraxaad wiin walaayada islaamka dadaal ha jeysatay guddiga abaaraha gurmadka ee qiibinta raashinka ooyo la baxeen anigeyga ka korteygana ilaahay ka mahadsan muslimiinta oo muslimiintan gargaarasa oo wal qiibiyaas raashin qiibiyaasa bur sokor bariis saliid antaas oo la qiibiyaw ilaahay ka mahadsan iyada korteygana aniga waxaa liisii sokor bur bariis insha allah ilaahay mahadiis ina ilaahay idow ku qabto intii kale muslimiina gargaarsan alla siiyahay ilaahay mahad iska leh raashin qaybinta iyo biilaaminta ka socda wilaayaadka islaamiga dalka oo baaya qayb ka tahay ayaa kaalin muhiima ka qaadataa badbaadinta dadka ay abaaruhu saameeyeen ay ku dhaqan wilaayaadka islaamiga balse weli waxaa loo baahan yahay dadaal dheeraad ah si loo daboolo baahida sii kordhaysa ee dadka deegaanadaasi aad bay u mahadsan yihiin faysal mahad soomaali cazaam carafaad iyo bashiir muxiidiin abu ayman guud ahaanna warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus saaka waa naga inta inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu rabbi idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu